أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda t b l f ee tigre ayaa ku eedeysay dowladda xabashida etoobiya in abaabul dagaal ay ka waddo gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi howlgallo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kulan u dhexeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ku soo gabagaboobay degmadaasi xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada ceel cadde ee wilaayadda islaamiga gedo waxaa sidoo kale warkeena duhur ku maqli doontaan maqaal cinwaankiisu yahay yaa maamulo oo dowlad ka ah soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay lixda bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda t b l f ee tigre ayaa ku eedeysay dowladda xabashida etoobiya in abaabul dagaal ay ka wado gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya jabhadda xoraynta dadka tigre ee magaceeda loo soo gaabiyo t b l f ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ee etoobiya inay isku diyaarinayso iska horimaadyo militari oo mar kale ka dhaca gobolka tigre ee dhaca waqooyiga dalka etoobiya t b l f waxa ay ku andacoonaysaa in mas-uuliyiinta adis ababa ay wadaan abaabul ciidan iyo duqaymo ka dhan ah gobolka tigre oo ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska ayna sii xoojiyeen go'doominta ay ku hayaan gobolka bayaan ka soo baxay t b l f ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee garwadeenka uu ka yahay abiy axmed ay mar kale garaacayso durbaanka dagaalka islamarkaana ay isku diyaarinayso wareeg labaad oo colaad ah oo dhiig badan uu ku daadan doono eedeymahan uu soo jeediyey t b l f waxaa ka mid ah in duqaymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga fuliyey deegaano kala duwan oo dhaca gobolka tigre islamarkaana ciidamada federaalka iyo maleeshiyaad xulufo la ah laga abaabulay guud ahaan gobolka waxaa kale oo xukuumadda abiy axmed lagu eedeeyey in ay soo rogtay go'doomin xadiday helitaanka badeecadaha asaasiga ah iyo daawooyinka islamarkaana ay ku guuldaraysatay fududaynta in barakacayaasha tigre ay dib ugu laabtaan deegaanadoodii ay ka qaxeen bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gargaarkii bini'aadantinimo ee la siin jiray dadka barakacay ee tigre uu hakad ku jiray saddexdii bilood ee lasoo dhaafay taas oo sii xumaysay ayaa la yidhi xaaladda dadka ay colaaduhu saameeyeen diyaar garowga howlgallo militari oo cusub oo dhowaan dowladda federaalku ku eedeysay t b l f ayaa lagu soo hadal qaaday bayaanka waxaana lagu tilmaamay tallaabo lagu marin habaabinayo xaaladda tigre oo ku wajahan shacabka gudaha iyo bulshada caalamka war-saxaafadeed ka soo baxay t b l f ayaa sidoo kale lagu sheegay in bulshada gobolka tigre ay xaq u leeyihiin in ay isdifaacaan iyadoo ugu baaqday in ay taageeraan waxa ay ugu yeertay xoogaga iska caabinta bayaankan ayaa imaanaya iyadoo ay dib u soo cusboonaadeen xiisadaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo kooxda t b l f oo haatan gacanta ku haya maamulka tigre iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan eedeymo ku saabsan xaaladda amniga ee gobolkaasi islamarkaana ay ka digayaan suurtagalnimada in dib loogu laabto colaado hubaysan mahadsanid camaar howlgallo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose waxaa laga helayaa xog dheeraad ah madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xeradaha askarta xabashada etoobiya ee degmada qasax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sun yahay wilaayada baay waxaa la xaqiijiyey in laba gaari oo urar ah ay ku gubteen gudaha xeradahaasi kuwaasoo hulacooda laga arkayay meelo fogfog sidoo kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta iyo ee deegaanada lambar lixdan iyo tuulada buulanaagay oo ka tirsan shabeellada hoose waxaa dagaaladaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kulan u dhexeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceel cali iyo maamulka degmadaas ee wilaayada hiiraan ayaa ku soo gabagaboobay degmadaasi sida uu ku waramayo saadiq muumin kulankan oo ahaa mid wadatashi ah loogana arrinsanayey sii xoojinta in la iska kaashado horumarka dhanka dhismaha waxbarashada ganacsiga iyo amniga magaalada ayaa dhex maray mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceel cali oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ganacsatada bahda waxbarashada iyo dhallinyarada kulankan ayaa lagu lafaguray qodobo muhiim ah waxaana ugu dambayntii maamulka islaamiga ah ee degmada ceel cali iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada isla meeldhigeen in qof waliba dowrkiisa ka qaato dhismaha magaalada qaar ka mid ah odayaasha ganacsatada bahda waxbarashada iyo dhallinyarada degmada ceel cali ee kulankan qaybta ka ahaa ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus u warramay anigoo ah mid ka mid ah ganacsatada degmada ceel cali waxaa baryahan socday kulan oo tashi ah oo u dhexeeyey walaayada degmada iyo nabaddoonada dhaqanka iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanka magaalada ayaa u socday kulan looga hadlayo horumarka magaalada si magaalada lagu horumarin lahaa dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada dhanka horumarka beeraha iyo wax kastoo magaalada horumarkeeda laga tashanayay kulankiia loo fadhiyay baryahan ayaa wuxuu ahaa in magaalada la horumariyo dhirteeda si loo ilaalin lahaa si amnigeeda looga shaqeyn lahaa si wax kasta magaalada horumarin lahaa si looga shaqeyn laha ayaan u fadhinay kulankaas kulankiia noo soo gaboobay anigoo matalaya dhallinyarada degmada ceel calay waxaa noo socda beryahani wadatashay ganacsatada iyo dhallinyarada iyo odayaasha nabadoonsha degmada ceel calay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale intaasi nagu manaystay waxaan ka wada hadlaynay sidii badqabka ummadda iyo amniga magaalada ilah baa mahadsaga ilaahana geersiiy waana sii labanlaabaynaa shan intaas waxaan kusii daraynaa insha allahu tacaala in qof kaste oo joogo degmadan ceel cali amniga sida ugu sii qayb qaadan jireen inay kusii qayb qaataan oo kusii daraan ayaan sii baraarujinaa waxaan kaloon leeyahay nabadoyaasha ayagana qayb weyn way ka qaateen hasii lablaabaana waxaan kaloon baaq u darayaa ganacsatada degmada ceel cali iyo dhallinyarada iyo dumarka muslimaadka ah meel kasta ay joogaan khaasatan degmada ceel cali waa inay ka qayb qaataan waxaan sharaf iyo ammaan iskale allah tabaaraka wa tacaala awalan waxaa kaloon usii mahad celinaynaa degmada ceel cali maxaafadedeeda sida waaliga iyo intii la halmaal asiga hoos timaado waxaan u fadhinay shir wadatashi looga hadlayay degmada ceel cali muddo isbuuc ah si nabadgelyo ay noogu soo dhammaatay waxaa laga hadlaya waxaa ka mid ah amniga magaalada horumarkeeda qaab walba hadday biyigelin tahay haddii xaalad walba tahay haddii dhirtii la celin lahaay dhinac walbaa la taabtay ilaahay fadligiisa waa noo soo gabagaboobay odayaashii iyo dhammaan walaayada go-aankaas hoosaa laga hariiqi anigoo amana dhammaan ayaa waxaa noo socday baryahanba siday dhammaan u sheegeen odayaashii hore dadkii hore waxgaradka hadlay arrin oo looga tashanayo magaalada horumarkeeda dhan kasta nabadgelyada qaabka kasta oo xagga beeraha xagga ceelasha wax kasta qaabka magaaladaas wixiiba ku taxaluuqan oo looga tashanayo si nabadgelyo nooga soo dhammaaday ilaaha ku mahadsan annagoo isgarabsanayni waaligayn iyo dhammaan walaayada islaamka waxaa marka kulankaas aan leenahay waa kun waa soo gabagaboobay hadda kadibna insha allahu hadduu allah awoodda ogolaado waxaan ku dadaalaynaa amnigii waxaan kulan ku dadaalaynaa horumarkii waxaan ku dadaalaynaa annagoo walaayana garabsanayno sidii mar kasta amnigeeda loo sugu lahay magaaladan looga dadaali lahay insha allahu ilaahina anugu garab galan leenahay runtii waxay ahayd kulan aad iyo aad u qiimo badan kulankaas oo u dhexeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada iyo wilaayada degmada ceel cali runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay kulamada sidaan oo kale ah kulankaani qeybo kala duwan ayaa looga hadlay sida waxaa aad loo bogaadiyey heerarka kala duwan ee horumarka degmada ay ku tallaabsatay ay ugu horeysa xagga wax soo saarka beeraha waa markii ugu horeysay gaadiid badan oo sida qudaar kala duwan sida ugu horeeya mooska loo iibgeynayo gobolada dalka oo runtii horumar aad u weyn lasla qiray islamarkaana beeraleyda lagu sii dhiirigelinayay in wax soo saarkooda ay sii wadaan waxaan kaloo u mahad celinaynaa awalan allah tabaaraka watacaala u mahad celinaynaa waxaan kaloo usii mahad celinaynaa kulankaani dhammaan dadkii nooga soo qayb galay waa u mahad celinaa waxaan si qaase usii mahadcelinaynaa waaliga degmada ceel cali waxaa kaloo iidan xusataa mudan idaacadda andunus oo na soo booqatay degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa muddooyinkii dambe si aad ah ugu tallaabsatay horumar ballaaran iyadoona dib u dhis ku samaysay magaalada ceel cali mahadsanid saadaq xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada ceel cadde ee wilaayada islaamiga gedo haddaba warbixinta warkan waxaa haya casaam carafaad تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا نهينا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا نهينا من علوم الدين والدنيا xafladan ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasmay islamarkaana lagu soo gebagabeynayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo iskugu jira wiilal iyo gabdho da'yar ah kuwaas oo ka soo qalanjabiyey madarasada khaliil oo ah barbaarinta jiilka soo karaya munaasabadan ayaa lagu qabtay hoolka xafladaha ee degmada celcad ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo waxaana ka soo qaybgalay ugaasyo nabadoono culimo iyo waalidiinta ardayda madarasada khaliil madarasada khaliil ayaa la faray sannadii kun afar boqol afartan iyo shan taasoo soo martay maraaxiil kala duwan waxaana madarasada lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo culum kala duwan oo diini ah xafladan lagu soo bandhigayay ardayda da'yarta ee dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxaa lagu daafurtay aayaadka qur-aanka kariimka oo akhrinaya mid ka mid a ardayda madarasada khaliil وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho وبهذه الحفلة الكريمة فمرحبا بكم أجمل الترحيب فحياكم الله وبياكم فاجعل الجنة مثوانا ومثواكم وبارك الله في أوقاتكم وأعماركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن فضائل العلم وبركاته أن القرآن الكريم لم يقبل مجرد المقارنة بين أهل العلم وفاقديه على الإغلاق وعد ذلك قياسا مرفوضا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول يقول راجي رحمة الغفور دما سليمان هو الجمزوري يقول راجي رحمة الغفور دما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه xafladan lagu soo bandhigayay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxaa dhankooda ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta dhashay ardayda madrasatu khaliil waa madrasad aad iyo aad u dadaashay gelisayna juhdi ballaaran ardaydeeda ma siman yihiin qof wax yaqaana iyo qof aan aqoon waa maya ma sinno waxaa annaga jaanis ilaahay noo siiye maanta wax lagu farxo ah da'yarta adduunka ama caalamka maanta joogto waa lagu dagaalamayaa qof walba wuxuu maal gashto cunugaas uu maalgeliyo qaar baa waxay ku maalgelinayaan kitaabka ilaahay in la dabamariyo haddii marka qofka cunuga ah hadba wixii lagu maalgashto ee, buu qaadanayaa wax cunuga yarka lagu maalgeliyo waxaa ugu fiican diinta islaamka haddana indhaha annaga ayaan ku arkaynay oo ku ilqabowsanaynay madrasatu qaliil macallimiinteeda nashaadkan ardada ugu sameeyey sidoo kale madrasooyinka kale inay sidoo kale yeelaan munaasabadan waxaa dardaaranno iyo boogaadin ka jeediyey qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo oo ay ka mid yihiin naqiib maxamuud maxamed naqiibka beesha reer garaad iyo ugaas maxamed nuur ugaaska beesha reer ugaas sharmaake Een, runtii waxa maanta hortanada ka muuqdo waa wax qof kasta oo muslim ah farax geliyo weeyo oo iimaan uu ku jira quluubtiisa saamayn ay ku yeelato waxayna caro gelinaysaa cid kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa ka soo horjoodo oo lid ku ah ayay maaragtay caro gelinaysaa marka farxad bay noo tahay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala leenahay allah ha noo siyaadiyo een, waalidiintii oo maaragtay sabab u ahayd inay maaragtay maanta halkan soo gaaraan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay sida san oy jecel yihiin allaha u yeelo dadka camalkooda uusan guyin waxaa ka mid eh qafkii welad baari adduunka kaga tago oo u soo ducaynayo mas-uuliyad idin saaran baad gudateen jazaahullahu khayran baan idin leenahay waalidiintii maamalkiinna iyo ujoodkiinnana allaha idin gaarsiiyo awlaaddan aad soo tarbiyayseenna kuwii aad wax ku dheeftaan aakhira iyo adduun allaha ka dhigo ayaguna waxaan leenahay kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaco allaha ka dhigo insha allahu tacaala waxaan leeyahay ardadan yaryarka ah oo ka soo baxday madarasada qaliil khayr allaha idin siiyo qur-aanka waad barateen jiilkii ummaddaad tihiin qur-aanka aad barateen ood xambaarteen waxaa laydinka rabaa inaad sii wadaan oo wixii kaloo idiin dhiman oo culun oo shareeca ama kitaab ama qur-aan aad barataan waxaan u ducaynaynaa oo si khaas a ugu ducaynaynaa waalidiintii soo barbaarisay awlaaddan soo tarabiyaysay dugsiga u soo diraysay dabka ugu jirtay xanaanaynaysayna waxaan leenaha jazaakumullaahu khayr allah idin barakeeyo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dardargelinaya sare u qaadidda heerka waxbarashada madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada ceelcadde iyo deegaanada hoos yimaada markana waxaad ku soo dhowaataan maqaal cinwaankiisu yahay yaa maamulo oo dowlad ka ah soomaaliya bashiir muxdiin abu ayman ayaa faahfaahinaya african argumentis oo ah warbaahin caalami oo fadhigeedu yahay cariga ingiriiska baaris iyo faalooyinna ku samaysa arrimaha amniga iyo siyaasadda ee qaaradda afrika ayaa warbixin dheer ka diyaarisay cidda rasmiyan u maamusha dalka soomaaliya iyadoo isbarbardhig ku samaysay maamul wanaagga xarakada al-shabaab iyo mooryaannimada riddada soomaaliya ugu horeyn warbixintu waxay ka hadashay habka nidaamsan ee islaamiga ah ee cadaaladda iyo hufnaanta ku dhisan ee ay mujaahidiintu u maamulaan dhulka ay gacanta ku hayaan gaar ahaan kontaroolada ay maraan badeecadaha kala duwan ee ganacsatada soomaaliyeed qof ka mid a dadka xoog ogaalka ah oo warbaahintan ay soo xigata ayaa yidhi koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ganacsadaha soomaaliyeed wuxuu og yahay waxa uu ka filan karo ama uu kala kulmi karo kontaroolka ay maamulaan mujaahidiinta al-shabaab warbixintu iyadoo dhanka kale ka hadlaysa habka mooryaannimada ah ee kooxda riddada ay kula macaamisho bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ay tidhi kooxda riddada soomaaliya waxaa u yaalla isbaarooyin ganacsatada looga qaado lacago laaluush ah oo askartu ay jeebkooda ku shubtaan taasoo macnaheedu yahay in qof kasta oo ganacsada ah isbaaradaas lacag looga qaado uu haddana mar kale ku qasban yahay in lagu canshuuro isbaarada xigta iyo weliba kuwa ka sii dambeeya sidaas darteed dadku waxay si fudud ula qabsadaan ayay tiri warbixintu nidaamka toosan ee mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin kooban balse si cad u muujinaysa xaqiiqda jirta dhanka fahankana ka soo dhoweyn badan falanqayn ciidan oo dheer ayay warbixintu sheegtay inay kaga warcelin doonto weydiimooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin maxay tahay sababta ay mujaahidiinta al-shabaab muddo siddeed iyo toban bilood gudahood ay ula wareegeen dhowlaad u ballaaran oo ay qeybo ka mid ah gacantooda ka maqnaa tan iyo sannadkii labada kun sagaal iyo tobankii maxaa sababay in mujaahidiintu ay wakhti xaadirkan ku laalaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho bara kontaroolna ka samaysan duleedyadeeda maxay tahay sababta falanqayaal caalami oo uu ka mid yahay maat bayrtan uu daraasadiisa ku soo bandhigay macadka african center ay isugu raaceen in muqdisho ay qarka u saaran tahay inay u gacan gasho al-shabaab arrintaasina tahay mid wakhti uun ku xidhan warbaahinta argemintis iyadoo sii ambaqaadaysa ka jawaabista su'aalahan ayaa waxa ay tidhi labaatan sano iyo balaayin dollar oo dibudhis lagu bixiyey kadib kooxda riddada soomaaliya weli way ku adag tahay inay qabato waxyaabaha al-shabaab ay sida joogtada u qabato iyadoo weliba ah jabhad cunaqabateyn caalami ay saaran tahay tusaale ahaan iyo sidoo kale qaabka hufan ee cadaaladda ah ee maxkamadaha shareecadu u xaliyaan wixii khilaafaad ah ee ka dhaca deegaanada ay maamulaan warbixintu waxay xustay in howlgalo dhacay bishii labaad ee sannadkii hore labada kun shan iyo labaatankii ay mujaahidiintu kula wareegeen ugu yaraan shan degmo oo ku yaala koonfurta soomaaliya sidoo kale warbixintu waxay soo xigatay qiimeen ay sameeyeen hay-ad cilmi baariseed oo lagu magacaabo c t c iyo xarun amniga falanqeysa oo la yidhaahdo c t b kuwaas oo sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay isla sanadkaasi labada kun shan iyo labaatankii ay dib isugu xireen aagagoodii taageerada ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo howlgalkii kooxda riddada soomaaliya iyo maraykanka ee labada kun labayo labaatankii warbaahinta african argamentis intii ay ku guda jirtay warbixinteedan waxay kaloo isbarbardhig ku samaysay sida ay xarakada al-shabaab iyo kooxda ridada soomaaliya uga falceliyaan musiibooyinka abaaraha ee mararka qaar ku habsada dalka soomaaliya warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay abaartii dhacday labada kun toddoba-iyo tobankii waxay xustay in xilligaas macluul baasan oo khatar gelisay nolosha bulshada ay ku habsatay soomaaliya sidaas darteed haddana lama soo sheegin lamana diiwaangelin ayay tiri dad gaajo awgeed ugu geeriyooday deegaanada ay maamusho kooxda al-shabaab waxay ka dhawaajisay warbixintu sida hagaar la-aanta ah ee xarakada shabaabul mujaahidiin uga howlgasho musiibooyinkaasi iyadoo u gurmanaysay dadka ay abaarahaasi saameeyeen ee ku nool guud ahaan dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka gurmadkii abaartii sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii ayay warbixintu tusaale u soo qaadatay waxaana ay sheegtay in qayb libaaxle mujaahidiintu ay ka qaateen islamarkaanay si deg deg gurmad ballaaran u gaarsiiyeen dadkii ay abaaruhu saameeyeen xilligaasi waxaa intaa dheer oo warbixintu ay xustay in lacagaha sakadu ay qayb ka ahaayeen ilihii ugu muhiimsanaa ay mujaahidiintu ku taageereen gargaarka abaarahaasi iyo sidoo kale lacagihii ay bixiyeen ganacsatada soomaaliyeed oo iyaguna howlahaasi ka qaatay kaalin muuqata dhinaca kale warbixintu waxay ka dhawaajisay in isla xilligaas ay abaarta baan ka jirtay dalka ay kooxda ridada soomaaliya ku mashquulsaneed lunsiga lacago ay qaar ka mid ah dalalka caalamku ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka abaarahaasi warbaahinta african argamentis iyadoo arrintan ka hadlaysa waxay tidhi kooxda ridada soomaaliya isla sannadkaas ee dhacday abaarta baasani waxay lunsanaysay lacagaha caalamiga ah ee caawimooyinka waxaana lagu eedeeyey masuq maasuq baasan oo xitaa mas-uuliyiinteeda qaar warbixintu waxay tilmaantay inaan lagu qiimin dagaalka al-shabaab keliya tirada weerarada ama dhulka la kala haysto balse muhiimaddu ay tahay awoodda maamulka iyo bixinta adeegyada bulshada sidaas darteed kooxda ridada soomaaliya iyadoo marka horeba dagaal ahaan looga adkaaday ayaa haddana looga fiicnaaday dhinaca maamulka iyo adeega bulshada kooxda ridada soomaaliya sharciyadeedu waxay ku tiirsan tahay taageero iyo aqoonsi dibadda ka yimid ciidankeeda waxaa tababara oo taageera dalal ay ka mid yihiin maraykanka iyo turkiga howlgalka midowda afrika ee e u esom oo ka dhashay atemisi amisom wuxuu ilaalinaya kooxda ridada soomaaliya ku dhowaad labaatan sano haddaba haddii taageerada dibadda laga joojiyo su-aasha fudud ee aan jawaabta loo hayn ayaa ah kooxda ridada maxay dhab ahaan u qabataa dadka ay sheegato inay maamusho warbixintu iyadoo sii lafaguraysa isbarbardhigga labada dhinac waxay carabowday in kooxda ridada soomaaliya ay ku dhisan tahay nidaamka qabiilka ee for pointy five taasoo inta badan keenta khilaafka siyaasadeed ee goor walba ka dhex aloosan dowladda mucaaradka iyo maamul goboleedyada halka dhulka ay maamusho xarakada al-shabaab aan laga aqoon qabyaaladda islamarkaasna qabiilada iyo odayaasha dhaqanka ay raalli ku yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka taasina ay xoojisay lafdhabarna u tahay xasiloonnida ka jirta deegaanadaasi warbixinta oo soo xiganaysa xarunta daraasaadka ee africa center ayaa sheegtay muddada ay ku dhex jireen daraasaddan howsha ay ka sameeyeen koonfurta soomaaliya ay ku ogaadeen sida ay isugu milmeen ee ul iyo diirkeed oo u noqdeen mujaahidiinta iyo beelaha dega dhulka lagu maamulo shareecada islaamka dhinaca kale warbixintu waxay ka dhawaajisay in xasiloonni darada siyaasadeed ee ka dhex taagan kooxaha riddada labadii sano ee lasoo dhaafa ay salka ku hayso loolanka awoodeed ee u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo kooxaha mucaaradka isbeddelkii lagu sameeyey dastuurka ay mucaarad ku diideen ayay warbixintu xustay inay sii horisay muranka siyaasadeed taasoo ay ka dhasheen kala fogaansho u dhexeeya kooxda riddada iyo maamulo ay ka mid yihiin puntland jubbaland iyo koonfur galbeed xaaladda ayaa sii xumaatay kadib markii uu dhammaaday muduxileedkii afarta sano ahaa ee xasan gurgurte shan iyo tobankii bishii mey iyadoo uu diiday inuu xil ka wareejiyo halka mucaaradkuna ay u aqoonsadeen madaxweyne hore waxaana haatan jahwareer siyaasadeed uu ka dhex taagan yahay cidda rasmiyan loogu aqoonsan yahay madaxweynaha haatan ee villa soomaaliya burburka wadahadalladii ay garowdaynka ka ahaayeen maraykanka iyo ingiriiska iyo iskahorimaadadii hubaysnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho ayay warbixintu sheegtay inay abuureen xaalad hubanti la'aan ah oo ku saabsan cidda maamusha kooxda riddada soomaaliya inta ay kooxda riddada ay ku muransan yihiin cidda ku fadhiisanaysa kursiga villa soomaaliya kuna kor dagaalamayaan shacabka masaakiinta ee soomaaliyeed ayay warbixintu qirtay in mujaahidiintu ay ku mashquulsan yihiin maamul wanaagga iyo adeega hufan ee ay bulshada u hayaan xaaladihii dhacay isbuucyadii ugu dambeeyey waxay si cad u muujinayay tiri warbixintu xaqiiqo horey u qarsooneed taasoo ah in dowlad dhiskii soomaaliya ee labaatanka sano socday uu noqday halbacaad lagu lisay islamarkaana uusan si dhaba u xalin dhibaatooyinka asaasiga ah ee maamulka iyo awoodda dowladda al-shabaab waxay dhistay ay sidoo kale tiri warbixintu xiriiro maamul oo gudaha ah halka dowladdu ay ku tiirsan tahay nidaam dibadda laga taageero oo ka takooran bulshada dhexdeeda kaas oo weliba halisgalaya haddii uu waayo taageeradaasi warbixintu waxay tilmaantay in kooxda riddada soomaaliya ee labaatanka sano lasoo tabantaabinaya aanay ilaa iyo hadda la wareegi karin amnigeeda taas oo dowlad u muuqata ay tiri marka dibadda laga joogo balse wax jira aysan ahayn marka la fiiriyo xaqiiqda taale gudaha dalka halka al-shabaab oo ah ayay tiri warbixintu koox hubaysan oo cunaqabateen ay saaran tahay ee gudaha dalka ka qabato shaqooyin maamul oo dhab ah oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadii dowladnimadu kuna fidsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya warbaahinta african argamentis oo hoos tagta urur ka shaqeeya xoojinta xiriirka afrika iyo dunida inteeda kale oo fadhigeedu yahay magaalada london ayaa warbixinteedan ku soo afmeertay magacoyaalka dowladnimo ee ka jira soomaaliya intii ayuu sii jiri doonaa haddii ay yaraato ama ay joogsato taageerada ciidamada iyo dhaqaalaha shisheeye ay ku tiirsan tahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu